إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimaa warbaahinta islaamiga ah eelfurqaan qodobada fiidnimadan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey gobollada baay iyo laamow muqaawamada falastiin ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyaha ciisaddiin al qasaam iyo saraakiil kale lagu dilay dagaalka yahuudda kusoo qaaday khaza dowladda federaalk ayaa sheegtay in walaaca ugu badan ee heesta uu yahay dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalo culus ayaa dhex maray ciidamo ka kala tirsan maamulka la baxay somalilan iyo s s c khatumo diyaarad rakaab iyo mid militari ayaa isku dhacay gudaha dalka maraykanka taasoo geysatay khasaare culus in ka badan afartan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo toddobaadkan sii dhammaanaya fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu door korona ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan imiinkana u diyaar garoobah isagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeennimo sabtiya taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay labada bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan koob iyo soddonka janwari laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey gobolada baay iyo lamu dagaalyahanuwaad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar habeendheel madow waxay ku qaadeen xirada ciidamada soo duuliyaasha xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay in muddaha jabaqda rasaasta iyo daryaanka labada dhinac ay sudaarsanayeen ayaa laga maqlay gudaha degmada diinsoor iyo deegaanada kaabiga ku haya ilaa iyo haatan ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkan markaan iyo dhanka laamow guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ka baxay saldhigga buurta koomaale kuna sii jeeday magaalada kiyunga qaraxa ayaa haleelay gaari kooyal ah oo ay ku rornaayeen ciidamada kenya waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarneed gaariga iyadoo markii uu qaraxa dhacay durbadiiba ay goobta kusoo degeen laba diyaaradood oo nooca helikobterka ah kuwaasoo qaaday dhimashada iyo dhaawaca askarta kenya ee qaraxa lala beegsaday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii xoojiyey weerarada ay la beegsanayaan ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ee daacadda u ah muqaawamada falastiin ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyaha ciisaddiin al qasaam iyo saraakiil kale lagu diray dagaalka yahuudda kusoo qaaday khaza warbixin umuurtii ku saabsan waxaa inoo qaada dhigaya cabdiraxmaan beder garabka militari ee cisudiin alqasaam ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyihii garabkaasi abuukhaalid maxamed dadiif iyo hogaamiyaal kale lagu dilay dagaalkii ugu dheeraa yuhuuddu kusoo qaadeen marinka khaza kaasoo soo gabagaboobay maalmo ka hor kelmad maqal iyo muuqaalo uu jeediyey abuu cubaydah oo ah afayeenka cisudiin alqasaam ayaa lagu xaqiijiyey in maxamed dadayf marwaan ciisa oo ah ku-xigeenkiisa iyo saraakiishii hogaaminaysay liwaadka khaniyonis waqooyiga iyo bartamaha ay ka mid noqdeen hogaamiyaashii ay u horeen cisudiin alqasaam dagaalka ay la galeen ciidamada yuhuudda abuu cubayda ayaa sheegay in khaatumada uu helay adayf iyo raggiisa ay aad ugu faraxsan yihiin dilkuna uu yahay waxay raga ku go'aan dhankooduna aanay marnaba gorgortan ka geli doonin halganay kaga soo horjeedaan yuhuudda gumisiga ku hayso dhulka falastiin القائد محمد الضيف أبو خالد قائد هيئة أركان كتائب القسام والقائد الكبير الشهيد مروان عيسى أبو البراء نائب قائد أركان كتائب القسام فهذا ما يليق بقائدنا محمد الضيف أبو خالد الذي أرهق العدو منذ أكثر من ثلاثين سنة كيف بربكم لمحمد الضيف أن يذكر في التاريخ دون لقب الشهيد maxamed adayf oo loogu kuniyey abuu khaalid ayaa dhashay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii wuxuuna ka soo jeedaa qoys falastiiniya oo ka mid ahaa dadkii dhulkooda laga soo barakiciyey sanadkii kun sagaal boqol afartan isideedii waxbarashada heerka iskuulka markii uu ka baxay ayuu ku biiray jamaacadda islaamiga ee khaza isagoona ka qalin jabiyey kuliyadda culumta waxaana uu muqaawamada falastiin ku biiray waqti hore oo ka mid ahaa noloshiisa sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii ayuu maxamed adayf galay xabsiga yuhuudda isagoo ku xirnaa lix iyo toban bilood oo xidhiir ah markii uu xorriyaddiisa helena wuxuu si aanbaqaaday halganka ka dhanka ah yahuudda wuxuu ka mid ahaa asaasayaashii cisudiin alqasaam iyo in daanta galbeed lagu baayiyey halganka hubaysan ee looga soo horjeeda yuhuudda isagoona hogaaminaya camaliyaadna furliima uu ka dhacay gudaha falastiin iyo daanta galbeed kuwaasoo lagu dilay tobannaan yahuud ah mar kale sanadkii labada kun ayaa waxaa maxamed adayf gacanta ku dhigay maamulka falastiiniyiinta ee raamallah laakiin waxa uu suuro gashay inuu ka soo baxsada xabsiga bilowgii kacdoonka alaqsa ka hor inta aanay yahuudda ku guulaysan dilka adayf waxaa jira dhowr jeeroo hore uu ka badbaadiyey hogaamiyahani duqiima ay la beegsadeen diyaaradaha yuhuudda waxaana sirdoonka yuhuud oo kaashanaya kuwa maraykanka ay tobannaan sano oo xidhiidha ku raadjoogeen maxamed adayf marka laga hadlaya weerarkii duufaanulaqsa ee dhacay toddobadii oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka wuxuu maxamed adayf ahaa hogaamiyihii mas-uulka ka ahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkan isagoona tilmaamay in weerarkan lagu difaacayo masjidulaqsa loogana jawaabaya xadgudubyada yuhuudda oo ay ka mid tahay aflagaadiinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam فحري بنا نحن العباد المخطئون المقصرون أن نلحق بركب المجاهدين وأن نخوض بمار الجهاد وأن نطلب الموت في مظانه لنحيا حياة السعداء في الدنيا وفي الآخرة ولنمسح غبار الذل عن جبين أمتنا
kadib iclaamiinta alqasaamin maxamed adayf iyo hogaankiisa le ciisudiin alqasaam lagu dilay dagaalka khaza waxaa baraha bulshada isqabsaday qoraallo tacsiye ah iyo dhiirigelinno ku socda reer falastiin iyadoona maxamed adayf lagu bogaadinayo kaalintii uu ka qaatay jabkii qaraara ee gaaray yahuudda dowladda federaalka ayaa sheegtay in walwalka ugu badan ee heesta uu yahay dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaa la diyaar ah farxaane cali cabdulaahi saalax jaamac oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ayaa waxa uu ka dhawaajiyey cabsida ay la nool yihiin islamarkaana ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab saalax oo goob madal ah su'aalo lagu weydiinayey ayaa waxa uu tilmaamay in walwalka ugu horreeya ee haysta uu yahay dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab laakiin warwar mooshineed nama hayee warwarkii aannu shabaabna isaga dhicin lahayn dalkanna dhaqaalihiisa wuxuunu ga qaban lahayn amnigana u sugi lahayn siyaasadda arrimaha dibaddana u toosin lahayn ayaannu aad iyo aad uga aloobsannahay haddaba hadalka mas-uulkan ayaa imaanaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay qaar ka mid ah mujaahidiinta al-shabaab ay dharaar cad weerar kula rawaxeen askarta dowladda federaalk oo ay weheliyaan maleeshiyaad hubaysan kuwa oo ku sugnaa fariisin ay ku lahaayeen deegaan hoostaga magaalada buuloburda ee gobolka hiiraan iyadoo weerarkaas looga dilay ku dhowaad labaatan askari tiro intaas ka badanna looga dhaawacay sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay xarakada al-shabaab si kastaba ha ahaatee muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa sii kordhayey weerarada shabaabulmujaahidiin ay ku dhiig bixinayaan mas-uuliyiin askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk dagaalo culus ayaa dhex maray ciidamo ka kala tirsan maamulka somalilan iyo s c khaatumo maalintii shalay dagaal culus oo khasaare dheliya ayaa dhex maray ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa isku magacaabay s s c khatumo dagaalka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanka qoryaligud iyo degmada buuhoodle oo ka wada tirsan gobolka togdheer waxaa la soo warinayaa khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay dagaaladii shalay dhex maray ciidamada labada daraf walow aanan helin khasaaraha rasmiga inta uu la egyahay dagaaladan foolka foolka ah ayaa yimid kadib markii ciidamada isku magacaabay s s c khatumo iyo kuwa maamulka la baxay somalilan ay maalmo is-horfadhiyeen muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dagaal culus oo socda iyadoona ay ka qaybgalayaan gaadiidka dagaalka ee loo yaqaano tiknikada somalilan iyo s c khatumo ayaa dagaalkooda salka ku haya gobolada sool sanaag iyo buuhoodleh s s c khatumo ayaa doonaysa inay maamulkeeda ku ballaariso deegaanadaas halka somalilan ay aaminsan tahay in deegaanada iyo gobolada dirirta ka dhacaysa iminka ay iyadu ka talinayso diyaarad rakaab iyo mid militari ayaa isku dhacay gudaha dalka maraykanka taasoo geystay khasaare culus warkaan waxaa la diyaaraa cali aadan wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya inay isku dhaceen laba diyaaradood oo ameerikaan ah mid ka mid ahna ay saarnaayeen dad rakaab ah diyaaradda rakaabka sidiye ayaa waxaa iska leh shirkadda diyaaradaha ee american airline waxaana saarnaa dad dhan lixdan iyo afar ruux waxayna ku dhaceen diyaarad helikobter ah oo ay leeyihiin ciidamada maraykanka shilka diyaaradeed ayaa ka dhacay garoonka magaalada washington ee caasimada dalka maraykanka kooxaha dibdamiska ayaa sheegay in labada diyaaradood ay basbeleen dadkii saarnayna aysan jirin cid ka badbaaday madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shilkan diyaaradeed ku tilmaamay mid murugo leh oo aanan la qaadi karin waxaana la furay baaritaan lagu ogaanayo sababta keentay shilkan warkaan dhegeystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan in ka badan afartan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo toddobaadkan sii dhammaanaya fulisay xarakada shabaab ulmujaahidiin maalintii sabtida shan iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku beegan shan iyo labaatanka janaayo laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus ka fulisay degmada beled xaawe ee gobolka gedo kaasoo lala beegsayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaas ku geeriyooday laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyadoona lagu dhaawacay sideed askari oo ku jira guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmadaasi ninka lagu magacaabo cabdulfataax nuur mataan oo dhaawacii kasoo gaaray qaraxaasi maalmo kadib u geeriyooday cabdulfataax ayaa horey usoo noqday xildhibaan guddoomiye ku-xigeenka labaad oo isagana lagu magacaabi jiray cabdulaahi cabdi aadan iyo hanti dhowraha dowladda federaalka ugu magacaaban degmada beled xaawe ee gobolka gedo ciidamadu hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendheelmid ah waxay ku qaadeen xero ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed sidoo kale isla baay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisin isla maamulka ciidamada koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano maanyafuulka oo ka tirsan magaalada baydhabo cutubyaad u hubaysan oo ka tirsan militariga al-shabaab ayaa aroor hore weerar ku kadiyey saldhig ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka misegawaay ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya iyadoona la gaarsiiyey ciidamadii ku sugnaa xerada khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxayna mujaahidiinta al-shabaab ku dhaawaceen koob iyo toban askari iyadoona ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen hub rasaas iyo saanado militari halka gaari buuyad ah oo yiilay gudaha xiradana ay mujaahidiinta gubeen maalintii axadda lix iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan lix iyo labaatanka janaayo laba kun shan iyo labaatanka gaari cabdibilaah oo ay ku rornaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa qarax miino loogu burburiyey duleedka deegaanka misegawaay ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya isla guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus la beegsaday fariisan ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada beled xaawe ee gobolka gedo waxaana jiray khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed oo gaaray ciidamadii qaraxa lala beegsaday maalintii isniinta toddobaiy labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada toddobaiy labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka qarax jugtiisa meelo fogfog laga maqlay ayaa ka dhacay gudaha degmada qoryoole ayaa lala beegsayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka maraykanka ku waarto ee loo yaqaano danab ayaa qarax culus lala beegsay xilli ay kasoo baxeen xirada balidogle waxayna mujaahidiinta gubeen mid ka mid a gawaaridii ay wateen ciidamada danab ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu dhaawacay kamiin ka dhacay duleedka deegaanka kambooni ee ku yaala xadbeeneedka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xerada odow oo ay askarta maamulka la baxa jubbaland ay ku leeyihiin isla xadbeeneedka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya weerarkan ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxa jubbaland iyadoona ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhaawaceen saddex kale gaari uu leeyahay dagaal ooge cali jeyti ayaa lagu gubay dagaalo maalintii isniinta ka dhacay duleedka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya dagaaladan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan saddex iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo isugu jira saraakiil iyo askar kuwaasoo sagaal ka mid a iyagoo bagacar ah meydadkooda uga carreen goobta dagaalka waxaan u helnay magacyada qaar ka mid a saraakiishii lagu dilay dagaaladaas kuwaasoo kale ah kow maxamed guudow labo cilmi cabdulle saddex ciise xasan jiis oo dhammaantooda ku hobtay dagaalada ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhaawaca uu sii kordhay kaasoo maraya shan iyo labaatan askari gaari cabdibilaah oo uu leeyahay cali jeyti ayaa lagu gubay dagaalka iyadoona shan qoryo ee ka folisaban ay soo furteen ciidamada mujaahidiinta ee qaaday weerarka talaado sideed iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan sideed iyo labaatanka janaayo laba kun shan iyo labaatanka mar kale wilaayada hiiraan ayaa martigelisay dagaalo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo safa iyo ciidamada dowladda federaalka oo ay taageerayaan koox yar oo ka mid a mooryaanta la magac baxday macawisleyda dagaaladan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan sideed iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo ay ku jiraan saraakiil ciidan kuwaas oo qaar ka mid ah meydadkooda ay uga carareen fagaaraha dagaalka howlgal qorshaysan ayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mujaahidiinta al-shabaab waxay howlgalkan ku qaarijiyeen laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska maalintii arbacada aynu soo dhaafnay sagaaliyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan sagaaliyo labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka gaari ay saarnaayeen ciidamada daacadda u ah maraykanka ayaa qarax looga burburiyey duleedka deegaanka misegawa ee gobolka galgaduud waxaana qaraxa lagu dilay hal askari iyadoona lagu dhaawacay lix kale iyadoona wargoor dambe uu soo baxay uu sheegaya inuu dhintay mid ka mid a askartii lala beegsaday ee bangaraafta ka mid ahaa qaraxa maalintii khamiista soddonka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada soddonka janaayo laba kun shan iyo labaatanka howlgal fariid ah ayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen xaafadda nuurxawaad oo ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan howlgalkan guulaystay ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray carabey waxayna mujaahidiinta kusoo furteen qori eke fudhisaban ah galabnimadii maalintii shalay jimcahee dagaalo toddoba jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka deegaanka beerayabaal ee gobolka hiiraan ugu yaraan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soo qaaday gulufkan colaadeed ayaa lagu dilay halka looga dhaawacay lixdan kale haddaba waxaan u helnay qaar ka mid a askartii iyo saraakiishii lagu dilay dagaaladii shalay galab ka dhacay duleedka deegaanka beerayabaal kuwaasoo kale ah kow maslax cabdulaahi geesay labo cabdiweli camey saddex muuse xasan afar nuur axmed sharaawe shan jaamac suuldheere lix gacal xuseen sabriye toddoba ibraahim xasan faarax siddeed cabdi bare qoordheere sagaal maxamed sabriye faarax waa sarkaal dagaalka shalay galab ka dhacay duleedka deegaanka beerayabaal ayuuna ku dhintay toban maxamed salaad cuthmaan koob iyo toban maxamuud cabdalle cabdi madax labiyo toban shariif maxamuud colow markaana waa qaar ka mid a magacyada askartiiyo saraakiishii ku dhaawacmay dagaaladii shalay galab ka dhacay duleedka deegaanka beerayabaal ee gobolka hiiraan kuwaas oo kale ah kow cabdi buuxsada waa sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda ee maamulka isku magacaabay hiirshabeelle labo xuseen guure cawle saddex cabdibilaawe waa sarkaal isagana waa dhaawac afar maxamed xasan cabdi dhaay shan jaalle cabdulle digaay khasaarahan ayaa ah mid horu dhaca mar welibana waxaa la filan karaa inuu sii kordho wixii soo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha allah warkii dhegeystayaal fiidnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawo sabtiya waa inagaynta